saddex boqol iyo lixdan qoys oo kumid i dadka dantiyar ee ka nool xaafadda daami magaalada hargeysa iyo waliba lanqiib ee degraashin ee uusan ka daagay madaweynega somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro goobtuna ka qeybiyay deeqdan raashiinka iyo waliba gogro ku hay gudoomiyaha magaalada hargeysa iyo kokumada xildhibaanada walgorodka odayaalka iyo dhallinyarada xaafadda daami magaalada hargeysa gudoomiyaha magaalada hargeysa cabdikariin axmed yaanan koreyn ku hadali deeqdan raashiinka la deersay dadweynaga danyarta ee kanoola xaafadda daamiisona sidoo kale ah bogaaday bulshada waxaynu u mahadnaqaynaa madaxweynaheena jamhuuriyadda somalilan ee idin xasuustay maalintan barakaysan ee ku jirta bishan barakaysan walaalayaal annaga dawlad hoose ka ahaan waa noo farxad in dadka iyaga baahan ee deggan xaafaddan daami in deeqdani soo gaadho oo ay ka soo gaadho madaxweynahoodii ay doorteen iyagu ilaahay inankiina saa xildhibaanku sheegay rabadaanta rabadaanteeda innagoo sidan ka tamar fiican ayay kun iyo in ka badan qoys in wax la gaadhsiiyo lagu guulaysan doonaa madaxweynaha khayr allaha siiyo waxaan walaalayaal intaa idinku darayaa waxaan ahaa kow raggii halkan ka odhan jiray waar ilaa aad matalaad ku yeelato golayaasha codkaaga la maqli maayo waan idinka mahadnaqayaa walaalkay barkhad inaad doorateen isna waan uga mahadnaqayaa inaannu idin ilaawin oo uu har iyo habeen idiin girifgirif leeyahay isna waan uga mahadnaqayaa isagaa codkiinna qaaday isagaa baahidiinna sheegay isagaa madaxweynaha gaadhsiiyey intaa wax loo dhigaa miyay jirtaa waxaan rajaynayaa dee waata la yidhi doorashada xilligeedaa la qabanayaa doorka dambana inay ka badata insha allahu tacaalaa oo ilaahay idankii isagu hadduu u baahdina ugu celisaan golaha deegaankana aad keentaan mid idinku matela insha allah waxaan idin odhanayaa dad wanaagsan baa tiino aniga waa xaafadaydiio waan idin garanayaayo ninkaanan garanaya abihii baan garanayaa ka yar walaalkii baan garanayaa taariikhda halkani leedayna nin garanaya baan ahay halkan waxaa waxaa yimaada oo isaga oo areeyaha igaga yimaada nimaan aqoon halkan dad wanaagsan oo sharaf badan baa deggan oo aanan ogahay raashin ka yar si sharaf leh oo bilaa hadala oon ciidanka dhib ku ahayn in qof walba intii uu xaqa u lahaa kaarkiisa ku qaadanayo gurigiisana nabad ku geysanayo sidoo kale aan xukuumada walgorodka odayaalka iyo dhallinyarada xaafadda daami ee magaalada hargeysa iyo madaweynega somalilan cabdiraxmaan maxamed iro oon kuma hadnagay deeqdan raashinka ee waxaa run ahaantii farxad ah in maanta aynu joogno goobtii shalay toole aynugu wanqalaynay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan markii uu musharaxa ahaa maanta waxa uu waxa weeye keenay madaxweynihii jamhuuriyadda somalilan in uu aftir u sameeyo saddex boqol iyo lixdan qoys oo deggan deegaanka daami oo iskugu jira agoon rajay danyar iyo dad aan waxba haysan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi oo isagu ku deeqay raashinkaas maanta la gaadhsiiyey dadka dadkeenna ah ee u baahnaa run ahaantii inta in ka badan ayay u baahan yihiin mar haddii intan la helay insha allahu tacaala intaa in ka badanna waa la heli madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ayaan ugu mahad celinaynaa raashinka uu soo gaadhsiiyey danyartaa degan xaafadda daami oo runtii wakhti rabadaana oo ay u baahnaayeen afur soo gaadhsiiyey